إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maamulka jubbaland ayaa isgaarsiinta ka jaray magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan mashruuca qayminta sekada xoolaha oo laga qaybiyey degmada bo'oqable walayada islaamiga ah hiiraan xasan sheekh ayaa korneyl shisheeye oo ummadda soomaaliyeed dhibaato u geystay amray in loogu magac daro xero ciidan oo ku taalla magaalada muqdisho hogaamiyaha la baxay maamulka jubbaland ayaa xabsiga dhigay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamadiisa muddo ka badan toban cisho waxaa lagu la'yahay badweynta hindiya koox kalluumaysato soomaali ah siyaasi u dhow madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha oo ay diidan yihiin mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran maamulka halabaxa jubbaland ayaa isgaarsiinta ka jaray magaalada raasgambooni ee gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macal cabdiweli
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in maamulka la magacbaxay jubbaland oo guud ahaanba jaray isgaarsiinta ka shaqaynaysay raaskambooni ee gobolkaasi maamulkan fadhiidka ah ee uu fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay isgaarsiinta u jireen arrimo khilaafaad ah oo ay ugu horeyso ciidamada uu dhowaan halkaasi geeyey madaxa dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud mar wax laga weydiiyey maamulka jubbaland isgaarsiinta uu jaray ayaa waxa uu ku jawaabay in ay ka wadaan badbaadin shacab iyo in ay ka hortagaan khataro amni ah oo bulshada halkaasi degan dhib u keeni kara bulshada ku dhaqan deegaanada uu maamulkan ka jaray isgaarsiinta ayaa hadda haysanin isgaarsiin markii la weydiiyeyna ugu jawaabay waxaan ku sugaynaa amniga saacada ka hor ayay ahayd in ciidamo badan oo ka tirsan maamulka jubbaland ay iyagoo dooman wata ka goosteen xeebta magaalada kismaayo ayna isku dhiibeen ciidamo oo halkaasi geeyey madaxa dowladda federaalk khilaafaadka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa iyadoona gaartay heer la xanibo bulshada masaakiinta ah ee ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa shan iyo toban cisho u qabtay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada raaskambooni ayaa hadda u muuqanaya in ay ka go-an tahay in uu dagaal adag la galo ciidamada dowladda federaalka
kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada buqa qable ee walayada islaamiga hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
الحب فينا يعيد لنا اللحونا ويعبقنا أريجا يهيم بنا فتونا فنتركه وفاء نغلفه صفاء ويزدان بحسن إذا تم kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta saddex iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey degmada buqa qable ee wilaaya islaamiya hiiraan filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan inta aad ku guda jirto daawashada filimka waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sekada xoolaha kuwaasi oo ka muuqata farxadii horeerayn iyagoona la siiyey xoolo isugu jira geel iyo ari أخوتنا لربي تبصرنا بدربي تخط الحق نهجي qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay in ay helaan geela ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaasi oo aad ugu faraxsan xoolihii lisii islamarkaana u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab
حتى لو قصة قال جوع قبله الملك جوع قبله مناسبات دولة سكاوات كدرات دامله وحطيت كلمة بحية أول معلم بدك واحد لسي نكمده أنا نوسي هل بيله ممكن بحلا جسال عزيزي أنا الله كسي أنا ولا حليسي بركة الله يقدمه أو كماسيهم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا عمر شواح بكر كويس magaalada ugu qabno maanta waxaa la qaybinayaa geela oo sakada waxaan ku helay hal geela waana ku mahadsan yihiin muslimiinta kor allah ka dhigo daawa allah jibiyo markan filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lisii ariga iyagoona la siiyey labaatan shan neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey shan neef oo ari ah kuwaasi oo dhammaantood u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada maxamed cabdullah cismaan liira alxamdulilaahi waa xoolaan ulusi labaatan shan neefaan ulusi degmada buqa qablaan alxamdulilahi aliwusi walaayada khayr allah siiye markii xoolaha soo bixine alxamdulilah allah ha barakee wixiis kusoo bixiye sadaqo waaye allah u barakee xoolihiis kusoo bixine allah u barakee markii sadaqaysay sadaqadiisa ilaahay kama haabi khayr allah siiye walaayadana kor allah ka dhige gaalada allah ha jibi magacayga waa maxamed xasan yaasow joogo buqa qabla walaayada waxay i siisay shan neef oo ari ah walaayadan ducayna gaaladana allaha jibi muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa laba iyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qeybiyey deegaanada degmooyinka dhaca wilaayaadka islaamiga imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaa korneyl shisheeye oo ummadda soomaaliyeed dhibaato u geystay amray in loogu magac daro xero ciidan oo ku taalla magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
madaxtooyada dowladda federaalka ayaa warqad ka soo baxday waxaa magaca looga beddelay xerada genaraal gordon oo ka mid ah xeryaha ciidanka dowladda federaalka ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey korneel ka tirsan dowladda imaaraadka carabta kaasi oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegta dhiigga ugu dartay weerar nafurnimo ah isaga iyo saraakiil badan warqadan ka soo baxday madaxtooyada ayaa hadal heyn badan dhalisay durbana mucaaradka dowladda federaalka ayaa bilaabay inay si adag uga soo horjeestaan arrintan uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka dowladda federaalka ayaa arrintani ku tilmaamay mid nasiib darro ah isagoona sheegay in tallaabada uu qaaday xasan sheekh xitaa aan caalamka ka dhicin waxaa suuragal ah in xasan sheekh ay dowladda imaaraad ku siisay amarka ah in la beddelo magacan maadaama uu korneelkan isagoo difaacaya danaha dowladda federaalka la dilay imaaraadkuna ay taasi ku qanci waayeen sargaalkan xasan sheekh maxamuud ugu magacdaray xerada genaraal gordon oo ka mid ah xiryaha lagu tababaro ciidamada dowladda federaalka imaaraadka iyo villa soomaaliya ayaa tan iyo markii uu dhacay weerarkii nafurnimada ahaa dhexdooda ka bilaabatay colaad siyaasadeed oo ku aadan weerarkaasi xukuumadda abudubai ayaa qalabkii u yaalay magaalada muqdisho ka daabushay si gaar ahna xerada goorden oo albaabada la iskugu laabay hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ayaa xabsiga dhigay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamadiisa muxsin xasan ayaa ka warramaya iyadoo uu maamulka la baxay jubbaland wajahayo xaalad cakirnaan ah iyo sugnaan la'aan ka haysata dhinacyo badan haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in uu mar kale karaar qaadanayo khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sarraysa ciidamada uu dhistay maamulkaas ila wareedyo muhiim ah kuna sugan magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka jubbaland ayaa daaha ka rogay in axmed madoobe hogaamiyaha dib loo doortay ee maamulka jubbaland oo ay dad badan u arkaan in uu isaga isku caana shubay uu xabsiga u taxaabay taliyihii ugu sarreeyey ciidamada maamulka halka saraakiil kalena uu dallacsiiyey kuwaasi oo kasbaday kalsoonida axmed madoobe oo wajahaya weerar adag oo oga imaanaya dhanka kooxda fadhida villa soomaaliya saraakiil kale oo aanan tiradooda la xadidin ayaa iyagana la sheegay in la dhigay xabsiga magaalada kismaayo kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay xidhiir hoose la lahaayeen xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ka mid ah nimanka ay sida ba'an isku hayaan axmed madoobe waxyaabaha tooshka ku qabanaya muranka sii xoogaysanaya ee ka dhex taagan gudaha maamulka isku magacaabay jubbaland waa in mar kale ay aroornimadii saaka deegaanka buurgaaba ay iskaga ruqaansadeen askar gaaraysa laba boqol kuwaasi oo iska dhiibay deegaanka raaskaambooni oo ay joogaan maleeshiyaad daacad u ah xamse cabdi barre iyo filla soomaaliya walow war ka soo baxay maamulka jubbaland lagu beeniyey sheegashada dowladda federaalka sida ay wararku sheegayaan taliyaha ciidamada lugta ee dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa kala furfurid ku haya ciidamada axmed madoobe isagoona adeegsanaya wasiilada ballanqaadka lacaga boqolaal kun oo dollar ahna ku xarqinaya ciidamada axmed madoobe oo u muuqda kuwo ay gaajo daashatay qaarkoodna ayba horay u sheegeen in uusan axmed madoobe waxba siinin warar kale ayaa sheegaya in axmed madoobe uu ku howlan yahay sidii uu isaga u hogaamin lahaa ciidamada maamulkiisa kadibna uu duulaan ugu qaadi lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa kalsii horraysay oo u hadlay waxa uu sheegay in ciidamada ka soo horjeeda maamulkiisa ee ku sugan deegaanka raaskambooni ay siinayaan muddo shan iyo toban maalin ah marka ay dhammaata muddadaasna waxa uu ku goodiyey in uu tallaabo adag qaadi doono taasi oo ay mas-uuliyaddeedana sida uu sheegay ay tunka u ridanaysa dowladda federaalka muddo ka badan toban cisho waxaa lagu la'yahay badweynta hindiya koox kalluumaysato soomaali ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
muddo ka badan afar iyo toban cisho waxaa lagu la'yahay badweynta hindiya koox kalluumaysato soomaali ah oo gaaraya ilaa lix qofood kooxdan u jallaabasho tagtay badda ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyagoo markoodii hore ka baxay xeebaha muqdisho qoyska ay ka dhasheen iyo iskaashatada kalluumaysatada ayaa aad ugu welwelsan xaaladda ragga maqan waxayna dowladda ugu baaqeen in lala baadigoobo guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga xasan maxamed roble ayaa ka warramay xaaladda taagan
dadka kalluumaystada badda ku maqan waxay maqan yihiin afar iyo toban maalin oo maanta u tahay oy naga maqan yihiin markii ugu horreysay ay badda aadeen waxay ahayd labaatan iyo koodii bishii hore ayay baxeen ilaa haddana war iyo wacaa looma hayo meel ay jaanaya cirib dhigeen lama oga wiilasha waxay wateen laba doonay wateen doon waxay ka baxday curuba doonna waxay ka baxday liido isku hal maalinay badda galeen markii la sugaayey subaxda dambe inay soo noqdaan oo ay wax soo saarkoodii iyo maxay ilaahay soo siiya ay la yimaadaan xeebtana waa la waayey ilaa dhowr maalmood waxaa la dhahay way soo noqon doonaan way soo noqon doonaan laakiin markii ilaa toban maalmood ay gaartay dadkii ay ka baxeen iyo dadkii ay la shaqaynayeen kalluumaysta iskaashatadii iyo dhammaan waxaa u caddaatay dadkaas inay dhumeen waa kan guddoomiyaha oo markaan ka warbixinaya qaabka ay u shaqeeyaan doomaha kalluumaysatada doonyaha dhowr nooc ayay u shaqo tagaan laakiin hadda labadan doon waxay ahaayeen inay galabtii badda galaan oo habeenkii ay ku jiraan subaxdii tobiyo laba saacna ay yimaadaan xeebta kusoo noqdaan wax alla wax ilaahay soo siiyo ay xeebta la yimaadaan marka shaqadooda sidaas ay qaarkood waa jiraan oo laba maalin saddex maalin ama xataa toban maalin ku maqnaada badda laakiin qorshahooda ay ku baxaana la ogyahay oo doontii rabta inay muddo baxdo raashin iyo waxay qaadanaysaa iyo alaab waxbay qaadanaysaa ay ku noolaato iyo shidaal badan ay qaadanaya laakiin doontan doonyahan waxay ahaayeen inay galabta badda galaan subaxdina soo noqdaan dadkan isgaarsiinta badana ay wataan waxaa waaye mobel waaye hormuud ma kolley isgaarsiinta localken waaye lixdan kilomitr ama soddon kilomitr markii badda la galo wuu dhumaa macnaha xiriirku waa go-a laakiin markay soo noqonayso oo badda ay ka soo noqoto meelahaas markay soo dhowaatay ay xiriirkooda la helaan laakiin hadda xiriirkooda ilaa hadda lama hayo waa go-ay xiriirkooda maxaa yeelay baddaba macnaha inta kilomitr ee macnaha ku siman yahay anteenada hormuudka ay ku siman tahay waa adiga lixdan kilomitr waaye
ma ahan markii ugu horraysay oo kalluumaysato u shaqo tagtay badda lagu waayo badda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe laga soo warinayay inay halis badan ka jirto iyadoo kalluumaysatada qaar ku geeriyoodaan qaar kalena nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen lagu waayo
siyaasi u dhow madaxweynaha dowladda federaalka ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha oo ay diidan yihiin mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
cabdulkariim axmed xasan oo ka mid a dadka kaag dhowa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha isagoo ka hadlaya goob madal ah oo ay joogeen dad badan ayuu sheegay inay doonayaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah taasoo xusay inay ka dhexayso dalka soomaaliya cabdikariin ayaa hadalkiisa intaasi ku daray inaysan jirin cid uu xulfo gaar ah leeyahay ama xisbi uu ku daaban yahay balse mucaaradka dowladda federaalk oo ka hadlay doorashada ninkan waxay sheegeen inuu yahay qof wata xasan sheekh maxamuud annaga shaqadeennu waa fududahay waana la yaqaanaa magaciisu waxaa la yidhaahdaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha suu u sheegay guddoomiye ku-xigeenka waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo middii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu sanduuqa codaynta u geyno waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed farriin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka dowladda federaalk ku dhawaaqeen inay doorteen gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka taasoo warqad ka soo baxday xasan sheekh maxamuud la horkeenay baarlamaanka kadibna ay ansixiyeen
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa